habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen sabti ah koob iyo tobanka bisha febraayo sannadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban bogga v o a somaali dotcom iyo efmiyada magaalooyinka qaar ee geeska afrika idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey ee u n h c r ee soomaaliya
haa cabsidaasi waan la wadaagnaa marka ay timaaddo dhaqdhaqaaqa bulshadan iyo goobaha ay ku nool yihiin oo aad isku raran u ah xaaladooda nadaafadeed iyo midda fayadhowrna ay dhiidato marka waa iska caddahay waxaad kalood maqli doontaan barnaamijkii caweyska washington kii martida mikrofoonka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo waxaa sii kordhaysa tirada dadka maalin walba u dhimanaya cudurka koronafirus caalamka taas oo hadda kor u dhaaftay boqol iyo laba kun oo qof halka xanuunka uu ku dhacay dad gaaraya hal milyan iyo toddoba boqol oo kun sida ay muujinayso baaritaan ay samaysay jaamacadda johns hopkins ee dalkan maraykanka ku dhowaad toddobaatan boqolkiiba dadka ilaa iyo hadda u dhintay coronavirus waxay ka soo jeedaan qaaradda yurub hase yeeshee maraykanka ayaa markii ugu horreysay jimcihii shalay diiwaan geliyey tiradii ugu badnayd ee muddo afar iyo labaatan saac ah u dhimata cudurka covid nteen taasoo kor u dhaaftay ilaa iyo laba kun oo qof maraykanka waxa uu aada ugu dhow yahay hadda inuu dhaafo heerka dhimashada dalka talyaaniga ee cudurka coronavirus taas oo ah sideed iyo toban kun sideed boqol sagaal iyo afartan dhinaca dadka uu ku dhacay cudurka weli maraykanka ayaa hogaaminaya caalamka waxaana ay kor u dhaafteen nus milyuun qof maanta laakiin khubarada caafimaadka ee aqalka cad ayaa sheegay in faafista cudurka coronavirus ee guud ahaan maraykanka hadda ay u muuqato mid ka soo reynayso waddanka sbain oo ah dalka ugu badan kiisaska dadka uu ku dhacay coronavirus qaaradda yurub ayaa sabtida maanta ah soo wariyey in afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay xanuunkana u dhinteen shan boqol iyo toban qof tiradan ayaa noqotay tii ugu yarayd tan iyo saddex iyo labaatankii bishii maarso ee sanadkan sbain waxaa ugu dhimatay guud ahaan cudurka tan iyo markii uu bilowday dad gaaraya ilaa iyo lix iyo toban kun saddex boqol shan iyo saddex dhinaca turkigana guud ahaan koob iyo soddonka gobol ee uu waddanka ka kooban yahay waxaa ka bilowday bandow socon doona laba maalin kaas oo ku qasbaya ku dhowaad siddeetan milyan oo qof in aysan guryahooda ka soo bixin dowladda ayaa jimcihii ku dhawaaqday bandowga iyadoo dadweynaha u sheegtay in ay haystaan muddo laba saacadood ah si bandowga uu u dhaqangalo tirada dhimashada coronavirus ee guud ahaan turkiga waxay dhaaftay kun qof baraaziil ayaa noqday wadankii ugu horeeyay ee ku yaala qaaradda koonfur america ee diiwaan geliya dhimashada in ka badan kun qof oo u geeriyootay cudurka covid xarunta xog ururinta coronavirus ee jaamacadda johns hopkins ayaa sabtida maanta ah xaqiijisay in gudaha baraaziil laga helay ilaa iyo hadda kiisas dhan ku dhowaad labaatan kun oo qof oo uu ku dhacay xanuunka halka dhimashaduna ay marayso kun iyo afar iyo toddobaatan qof madaxweynaha baraaziil jair bolsonaro ayaa ka cagajiidaya in waddanka uu geliyo xaalad karantiil ah wuxuu sheegay inuu ka walwalsan yahay saameynta ay taasi ku reebi doonto dhaqaalaha bolsonaro ayaa cudurka coronavirus kaftan iimaad ka sameeyey isaga oo mar ugu yeeray hargabka yar jimcihii ayuu booqday isbitaal isaga oo aanan xirnayn marada afka lagu xirto waxaa la arkayay isagoo sankiisa taabanaya iyo isagoo mar salaamaya qof waayeel ah xafiiska ra-iisul wasaaraha britain ayaa shaaciyey sabtida maanta ah in xaaladda caafimaad ee ra-iisul wasaare boris johnson ay aada uga wanaagsan tahay sidii hore laba maalin kadib markii laga saaray qolka gargaarka deg dega ah ka gadaal markii uu soo ritay cudurka covid johnson oo ah shan iyo konton sano jir ayaa weli ku jira isbitaalka st thomas ee magaalada london oo la dhigay axaddii hore toban maalin kadib markii uu isu karantiilay coronavirus war laga soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha ee downing street ayaa lagu sheegay in jimcihii shalay uu johnson bilaabay in uu waxoogaa socdo haatan ay xaaladiisa sidii hore ka wanaagsan tahay dalka britain waxaa ilaa iyo hadda cudurka covid-19 ugu dhimatay ku dhowaad sagaal kun oo qof warka caalamka waa naga
aan ku bilownay soomaaliya ayaa waxaa sii faafaya xanuunka covid oo haatan labaatan qof dad ka badan oo dhakhaatiir ay ku jirto uu suuritay hal qofna uu ugu geeriyooday cudurkaasi gudaha dalka soomaaliya wariyahayaga cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho marka loo eego warbixinada ka soo baxay wasaaradda caafimaadka waxaa muuqata inuu hadda fidayo xanuunka caabuqa coronavirus maalintii shalay waxaa laga helay sagaal kiisoo cusub muqdisho saddex ka mida waa dhakhaatiir laba ka mida waa saraakiil sarsaroo ka tirsan wasaaradda caafimaadka hore ayaa looga helay laba dhakhtar oo ka shaqaysa wasaaradda caafimaadka waxaana muuqata hadda inuu ku fidayo bahda caafimaadka gudaheeda maadaama iyagu ay yihiin kuwa ugu horeeya la macaamilaya dadka uu soo rita caabuqa coronavirus dhakhaatiirta shalay uu soo rita waxay howlgalayeen mid ka mida isbitaalada ku yaala muqdisho mid ka mid a dhakhaatiirtu haleelo caabuqa coronavirus oo lagu magacaabo dogtor ibraahim guuleed ayaa sheegay in xanuunka laga helay wuxuu xusay inuu isu karantiilo gurigiisa wuxuuna sheegay hadda inuu muuqato inuu ku fida xanuunka bahda caafimaadka dadka muqdisho ayaa weli hadal haya caabuqa coronavirus iyagoo qaarkood ayba diidan yihiin jiritaanka xanuunka xanuunkan coronavirus iraahdo aniga waxaan aaminsanaha inuu jiro soomaaliyana laga helay adduunkiina waxaad mooddaa inay qaarkood waddammadu xanuun ka soo bilaabmay wadammadu hadda maraa isma laha wadammadu xanuun ka soo bilaabmay way xakameeyeen wadammada kalena way daawanayeen waxay leeahayd filin musasalah laakiin hadda waxay dareemayaa in culays uu saaran yahay culimaauddiin iyo dadka cilmiga barteenba dadka cilmiga bartay dadka culimaauddiinka intooda badan hadda waxay ku soo aruureen gacmaha hala dhaqdo hala foojignaado maka iyo madiina iyo cibaadadii sida cimradii oo kale waa la joojiyey waxaa lagu joojiyaa xanuunkan cabsi laga qabo marka ummadda inay isfoojignaadaan oo islaaliyaan muhiim waaye sideeda muhiim qof islaamba kuma dhacay dadka yidhahdaan laakiin islaam badan uu ku dhacay soomaaliya ku dhacay marka waxaasoo dhan tusaale qaado marka ilahay ummaddan ha badbaadiyo ha u naxariista aan leeyahay dadka muqdisho joogan waxaa leeyahay bal ha islaaliyaan oo ha foojignaadaan intaasaan kula talilahaa magacay waa cabdifataax cabdulaahi maxamed oo ah dadka magaalada muqdisho ku nool ka mid ah ardayda iyo dadka oo wax bartay oo magaalada muqdisho ku nool marka waxaan barnaamijkan hadda oo ilaahay musiibo waaye wax hadda socdo musiibana sideeda waxa waaye waxay u baahan tahay ka hortag waxay u baahan tahay ka fiirsasho cudurkan magaalada inuu ku jiro waa la ogyahay adduunkuu soo saameeyey ayadoo la ogyahay in cudurkan uu magaalada muqdisho uu ku jiro haddana dadka shacabka soomaaliya eesa aaminsaneen ay leeyihiin waxaan waa wax mashruuc waaye dadaa lacag lagu qaadana waxyaaba noocaas oo manaawaal intaas soddon sana waxyaaba ku jirna ka mid micnaha dadka in micnaha waxaas ay ka aaminaan waa qalad sababta cudurka magaalada uu ku jiraa laakiin wuxuu u baahan yahay cudurkan cudur halis maadaama uu yahay in la taxadaro dadkii markaa u sheegtid aad dhahdid waxaan halis waaye iska ilaali wuxuu ku leeyahay waxaan waa wax waxaa waaye wax jira ma ahan wax aa socon waaye tusaale ahaan qofkii markuu oo bahashka face maskarka markuu gashto iyo kolofis gacmaha u gashto aa waddada aad dhex socto waxay ku leeyihiin
tirada guuda hadda uu soo rita caabuqa coronavirus ay xaqiijisa wasaaradda caafimaadka waa koo iyo labaatan tiradii ugu badnaydna maalintii shan ayaa la xaqiijiyey waxaa u geeriyooday halkiis oo ahaa aabba jira konton iyo siddeed sano dowladda soomaaliya ayaa wada dadaalo ay ku doonayso sidii dadka kaga wacyigelin lahayd caabuqan waxaana meelaha qaar muqdisho ka bilowda baldow dadka lagu amrayo in guryahooda ay ku nagaadaan lana xira maqaaxiyaha masaajidda iyo meelaha laysku yimaado iyadoo maantii shalay ka bilaabatay cabdulqaadir okey v o a muqdisho dhanka kale hay-adda qaramada midoobe ee qaxootiga ee u n h c r ayaa ka digtay halista ka dhalan karta xanuunkan oo ku faafa xeryaha barakacayaasha maxamed colaad xasan oo ka tirsan v o eda ayaa qadka telefoonka ee muqdisho kula xiriiray geelnuuji injekonkose oo ah kaalsare oo ka tirsan xafiiska hay-adda ee soomaaliya u qaabilsan difaaca qaxootiga iyo barakacayaasha waraysigan oo uu la soo jeedinayo xuseen nuur xaaji ayaa sidaan u dhacay
aad baad u mahadsan tahay u n h c r waxay soomaaliya ka caawinaysaa la dagaalanka xanuunka coronavirus iyadoo ku salaynaysa hanaanka gargaarka ee dadka sida qasabka ah colaaduhu ay guryahooda uga kaxeeyaan waxaana tira ahaan ku nool soomaaliya shan iyo soddon kun oo qof oo isugu jira qaxooti iyo dad magangelya doona sagaashan kun oo soomaali qaxooti ku ahaa kenya oo dalka kusoo laabtay shan kun oo kale oo yemen kasoo noqday boqol iyo labaatan kun oo qaxooti ah oo isugu jira etoobiyaan iyo yemeniyiin waxaa intaa dheer laba dhibic lix milyan oo qof oo barakacayaasha gudaha ah oo ku kala firirsan guud ahaan gobolada soomaaliya bishii maaj oo keliya waxaan diiwaan gelinay afar iyo afartan kun oo qof oo gudaha dalka ku barakacay marka howsha u n h c r waa mid iyadoo kaashanaysa hay-adaha kale ee qaramada midoobay ay ku caawinayso dowladda soomaaliya sidii ay u difaaci lahayd u taageeri lahayd xalna ugu heli lahayd mushkiladda dadkan waxaan ognahay in dad badan oo barakacyaala ay ku nool yihiin kaamam aysan nadaafadooda wanaagsanayn oo ciriiri ah ha ku yaalaana muqdisho iyo meelo ka baxsanba marka maxaa tallaabooyin gaar ah oo u n h c r u qorshaysay inay u qaaddo sidii looga hortegi lahaa in cudurka corona uu meelaha ku faafo
meelaha aad xustay ee ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah waxaan diiwaan gelinay ilaa iyo toddoba boqol sideed iyo labaatan goobood oo ay degan yihiin waxaa markaa innagoo kaashanayna saaxiibadeenna gargaarka aan ka wada shaqayno sidii aan u xaqiijin lahayn tallaabooyinka caafimaad iyo badqabka ee ay hirgelinayso wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda w h o iyo unisef waxaan annagu markaa xaqiijinaynaa in bulshada halkaasi ku nool fariimo saxa la gaarsiiyo waxaan u samaynaynaa telefoon rigli ah oo ay marka ay arkaan calaamadaha coronavirus ay soo wacaan ilaa iyo haddana wax kiis xanuunka ah oo laga soo wariyey xeryahaasi ma hayno hay-adda caafimaadka ee adduunka ee w h o saraakiisha soomaaliya iyo dhakhaatiirtuba waxay ka warwarqabaan musiibo bani-aadnimo oo ka dhalan karta haddii xanuunku uu ku faafo xeryaha barakacayaasha ciriiriga ah oo aysan suurtagala ka ahayn tallaabooyinka faafista cudurka lagu yareeyo gaar ahaan kala fogaanshaha bulshada cabsidaa idinku u n h c r ma qabtaan
haa cabsidaasi waan la wadaagnaa marka ay timaado dhaqdhaqaaqa bulshadan iyo goobaha ay ku nool yihiin oo aada isku raran u ah xaaladoodu nadaafadeed iyo midda fayadhowrna ay liidato marka waa iska caddahay haddii aan tallaabooyinka ku habboon loo qaadin ka hortegista covid sagaal iyo toban oo meelaha ku faafa waxaa adkaan doonta sida loo maareeyo marka laga soo tago barakacayaasha soomaalida ee dhulkooda jooga waxaa soomaaliya ku nool adna aad carabka ku dhufatay qaxooti shisheeye oo u dhashay ethoobiya yemen iyo tiro aan badnayn oo tanzaniyiin sansibaar ka yimid ah wakhtigan adag ee lagu jiro xaaladoodu sida ay tahay maxaad nooga sheegi kartaa
wakhtigan adag ee la joogo inkastoo ay yihiin dad si gaara u nugul oo qaxootiya haddana halista covid sagaal iyo toban waxay la wadaagaan bulshada soomaaliyeed ee martigelisay annagu hadafkeennu iyo faragelinteennu waxa ay ku wajahan yihiin sidii aan u taageeri lahayn hanaanka caafimaad ee soomaaliya si qaxootigaa ay u noqdaan kuwa ka faa'iida adeegyada caafimaad ee la fidinayo si la mid ah shacabka soomaaliyeed
marka aad leedahay faragelin maxay tahay faragelintu ma waxaad dowladda u n h c r iyo unisef iska kaashanaysaan agabka afka iyo sanka lagu xirto mise dharka ay dhakhaatiirtu xirtaan ee karoonaha laysaga ilaaliyo bal halkaa kala caddee
taageeradeennu waa mid agab oo aan ku taageerayno dowladda waxaannu ku taageernay teendooyin laga dhiso xarunta karantiilka toban xafiis oo aan soomaaliya ku leenahayna waxaan iyana ku taageeraynaa hanaanka caafimaadka sahay dawo iyo waxyaabo kale oo lagula dagaalamo nadaafad darrida codkaasi wuxuu ahaa xuseen nuur xaaji oo maxamed colaad xasan la soo jeediyey waraysi uu la yeeshay gelnuuji inje konkose oo ka tirsan xafiiska hay-adda u n h c r ee soomaaliya haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida iyo mikrofoonka waa kan cabdulqaadir maxamed cabdulle
wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonkood ka dhagaysataan v o a toddobaadkan barnaamijka martida waxaa marti noogu ah sahre maxamed axmed oo ah madaxa hay-adda s w d c oo u ololeysa udoodidda xuquuqda caruurta iyo haweenka waxay labaatankiisa lasoo dhaafay ay ka shaqaynaysa soomaaliya maalmihii lasoo dhaafo warbaahintu waxay aada u tabinaysa mid ka mid a dhacdooyinka xanuunka badan ee la xidhiira tacadiga bini-aadanimada gaar ahaana kufsi lagula kacay caruur aada u yaryar oo hadda lagu baxnaaninayo isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ee aad baad mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka aad baad umahadsan tahay marka laga hadlayo tacadiyada loo geysanayo haweenka guud ahaan iyo kufsiga la xiriiro maalmihii dambe aad bay warbaahinta uga hadladlaysay kiis xanuun badana jiray bal haddaad noo soo koobto intee bay maraysaa xaaladda bini-aadamnimo ee la xiriirta tacadiyada haweenka loo geysanayo horta asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed oo dhan oo na dhegaysanayso tacdiyada haweenka loo geysto kulligood waa xanuun badan yihiin laakiin kufsi kalix ma ahan annaga haddaan nahay ilaa toban sano waxaan ka shaqeynayna siiba tobankaas oo waxaan ku jirnay tababaro iyo cabsi iyo waxa lagu jiray dowladda iskala badbedelaya laakiin tobankan sano oo u dambeysay waxaan aada uga shaqeynayna waxay ahayd ilmaha soomaaliyeed ee haweenka soomaaliyeed inay helaan beeyadda maanta ay ku jiraan mid ka duwan taas daraaddeed a waxay u dhacday in dhibaatadan ay iska socoto waxaa jira waxaa waddanka aada usoo gala daraagas waxaa soo gala maxaa tirada caruurta in la qaato caruurta la waayo qaarkood la waayo adres la-aan ay noqoto waalidiinta laysku dabawareego in qaar lasoo qabto marka dhibaatada kaliix ma ahan ilmaha kufsiga ay tahay laakiin mar alla markii oo la gaaro waqtiga iskala bedelka waxaa jira gaab yaraa soo galaan dowladaha ay mashquul ku noqdaan ciidanka maxaa tirada la ogyahay dagaal inuu socdo kan uu socdo dadka aan rabin wadankan in laga sheego sharaftiisa iyo wanaagga iyo meeshuu gaaray waxay isticmaalaan waxyaale cajiib ah dagaalaa dhalanayo dagaalada haday dhashaan waxaa dhalanayo dad kaleeto oo holadooda ay tahay balwad inay cunaan oo caruurta iyo ka faaidaysanaan arrintaas anoo raba inaan ka hadlo gabdhihii waa laga hadlay laakiin waxaan rabaa inaa idin sheego caruurta soomaaliyeed dhibaatada u badan ku timaad waxay tahay markay hooyada ka maqan tahay qoyska soomaaliyeedna asaga dhanaaba wuxuu rabaa dib in loogu noqdo ee qoys soomaaliyed dhaqankii hore lahaa si loogu noqon lahaa taas u baahan waxaan rabnaa taas inaan iska kaashano waxaan rabaa wixii dhaca waa dhaceen mar raba inaan ku noqdo intaadan adoona ka gudbin dabcan oo aada loo hadal hayay laakiin banaadhigaysyaashayna xusuusina arrinta afgooye sideeba u dhacda arrinta afgooye horta marka horeyso waa dhacday labadan gabdhood oo yaryar ayagoo soo socda niman qaateenaa la yiri hala qaatee anaga markaan helno anagu waxaa sideedaba shaqo aan biliiska noo soo qaban ma qabanno boliiska soomaaliyeedana soo wacay isbitaalkay keeneen annaga isbitaal madaadiranmadaad madiinan dhinac ka degannahay markay kasoo dhammaysteen arrido mahoodii oo gabadha run noqoteen gabdhihii in kufsi ku dhacay aanu loo soo wareejiyay isla markaasba dhakhaatiirtiyaa joogta isbitaal madiino doctor maxamed yuusuf kheyr badan allah siiyo asagaasaa markiiba la tacaalay marka waxaa meesha jirta waxay tahay keeskan sida loo isticmaalaa si qaldan ahayd waxaa jira annaga kaysaska markay dhacaan sideeda konfeshaaltia loo baahan yahay qofkan xuquuqul insaanka wuxuu ka shaqeyn wuxuu u baahan yahay in dadkan sidii looga celin lahaa ummadda in lasoo bandhigo kays aan dhammaanin laba arrin baa u fiican tahay qofkan shaksiyadeeda berri ilmahan gabdhahan waa weynaanayaan berri hadday weynaadaan hooyooyinka hadda jooga waa dhibaataysan yihiin aabayaasha ku ru'eynayaan in markaas laga faa'iidaysta ma ahan oo la masuuro oo meelaha la geeyo wariyaashii hore aaday ula socdeen sharciyada laakiin hadda waxaa soo baxay nin kastaba free freelance journalista soo baxeen taasna dhibaatay nagu haysaa beenta badan oo socoto iyo dhibaatad badan oo socoto caruurtan waa ku dhaceen kufsiga dhib waa soo gaara laakiin dhibka dhib ka darnaa soo gaara oo ah in lasoo dhigay wejiyadooda meeshaas aadaan uga xumaanay siyaabahay ku yimideenna investigationaa socdo wixii ka dambeeyey waa lasoo heli doonaa insha allah marka gabdhahaas arrintood meeshay joogtaa wax maanta istaagaan maahan ayadoon tiirka la geynin ama lagu magaciis garaynin
markay timaado tacadiyadan kuma eka keliya arrinta hadda dhacday kiisas badanaa ka hore kiisasaa ka dambeeyay aad baad uga shaqaysaa meelaha ugu badan waxaanay ka dhacaan marka laga hadlayo nolosha bulshada aynu ku dhex noolnahay xaggee u badan
horta kiisaska marba si waan laakiin aniga waxaan ogahay horta waqtiyada ay dhacaan ah waxay tahay marka kala guur soo dhow yahay ma aqaan ma laysla xisaabtamaya maa leeyahay waxaana badi ka dhacaan guryaha hooyooyinka maqan yihiin waagi hore i d b bsay ahaan jirtay laakiin maanta waxay ka dhacaan guryaha la degan yahay ay ka dhacaan waalidiin dadka gabdho u ah ama hooyada qaba ama iskala dhib u geysto dariska u geysto marka dhibaatada waa sii badanaa waxay usoo badanaya laba arrinbo daragiskan kalix maahan annaga wadamada islaamka waa la xukumaa youtube-kooda annaga youtube-kan lama xukumo wiilka yar cunuga yarka oo iskool ku socda taabuuga markuu gato wuxuu gelayaa telefonkan haddii kale qofka kasoo dhacaa taabuugan isagana wax laga qabtay ahayd waxaa kaleeto arrinta kale oo aada u xoog badan waxay tahay e, maadaama hadda waqtiga aan joogno iyo waqtiyadii hore isma leh runtii maxkamadaha maanta jooga garsoorka aad iyo aad ula noo shaqeeyaan seventy percent waa dhihi karnaa waa fiican yihiin tii hore anagooba geyna gabdhihii oo no- dadkii lasoo qabtay oo subaxa dambe noo imaan jireen qaarkood ay dhihi jireen maxaa naga tarteen marka tii ma hayna maanta waa lala xisaabtamaa marka arrintan waxaan rabaa si fiican aan uga hadlo oo haddii la rabo in wax laga qabto ay tahay arrinta aan raba inaan ka hadlo waxay tahay eh, ku xadgudubka jinsiga buugga ahaa ee wasiiradda kheyr allaha siiyo deeqo yaasiin ay gudbisay oo goryo wasiirada gudbiyeen oo baarlamaanka diiday inuu xataa akriyo akris koowaad wax la geey ma aqaani laakiin ilaa hadda yaallo horta sababta u weyn taas waay maxaa jira sharci hadduusan jirin wax kaa celina bini aadamka ma jirto marka rajadka leedihiin hadduu meel mari lahaa in difaac aad heli lahayd maasha allah horta midaan kale rabaa inaan sheego oon baarlamaankan u sheego horta waxaa ogaateen sharcigan looma soo dejin soomaali kaliya sharcigan waxaa loo soo dejiya dadka gaalada ah waxaa loo soo jeedina kan dibiga caabuda kan magaciisa caabuda laakiin waxaa la rabaa inaa adig maadaama aan la jasasiif tahay sharcigan aan aan soomaaliyan aan ansixina aan leedahay waxaa la rabaa inaad fiirisid maxaa kaa quseeyo inta kaa quseeyo ka qaado laba nin oo is aroosay laba naag is aroosay waxaas inay ku jiraan nin naagtiisa waa dilay ka bax adiga adduunka waxaa qaatay sacuudigaa saxiixay buugaanayto markuu saxiixayana ilaa lubnaan ilaa meelahaas shirarka aan ka qayb galayno wayna la yaabanaan dowlada muslimiinta ah dadkiin wax ma akriyaan miyaa halyar aan reservation wax liraa laga qaataa reserved hotel hadaa ijaaratid cunada miska is reserved aad leedahay maalintii lagu gaarsiiyo ama do- dowlado kala qaadana laakiin adiga xaq uma lihid marka annaga waxaan haysat waxay tahay buuggi ma la raba in la akriyo oo maanta haddaan xildhibaanada qaarkood wa- oo aan irado bal qodobka aad ku diiday waxaan sheeg waxay sheegi karaan male civil site waxay ka shaqeeyaan marka inaan dib ugu noqono oon toddoba qodob ka soo saarno toddoba qodob aan magacisiina laakiin boqol iyo toban afartan aqaanaa kaama akhrisanaya ka ka weyn Bu- haddaan buuggan degdeg lagu ansixinin maanta saddex jiray joogaane guryaha in laysugu soo galaa wixii la rabna samaynayo
dhacdooyinka dhacayo ee aa hadda aad haysaan dadka geysanayo ma ma ma maleeshiyaad hubaysanaa ma ma dhalinyaradan taabuuga isticmaashay oo oo xaafid dadkan wejiyo noocay bay leeyihiin oo dadku ma fahmi karaan horta dadka ujeedadooda haddaan naqaano ama meesha yihiin waa soo qaban lahayn anagaa beriska u tilmaami lahayn laakiin midaan kuu sheegaa waxay tahay waa dad isku hadlaynaya marka xabsiga la geeyo inuu baxaayo xildhibaanaa daba socdo oda dhaqameedaa daba socdo waa keyskanayta keysaskan waa criminal case ma garata ciqaab waaye ciqaabna ma ahan madani oo kaleeto dhihi karto qofka waxaanayta ama lacag magaciisa laisku haysto dhaxal ama magaciisa wax iisi ah meeshan waxaa taal waxay tahay marka haddaan buuggaan la saxiixin ee qashinka ay sheegayaan oo ku jiro aniga qashin badan kuma arkine ay ka bixinayaanne wax waa socona hadday socon waayaanne waxaa ogaataa mas-uuliyad waxaa iskale baarlamaanka dowladda xitaa la malaho waxaa jir way gudbiyeen gabineetka shaqadii laga rabo ka qabsadeen waxaan ogaa in kiisaskan meelaha qaar wakti badan ka galeen kiiskii waagii ee, gabadhii waryaha iyo maaragtay taariikh badan kasoo baranay awooddi ma leenahay hadda in la baara caasho ilyaasi arrinteeda ogeyn oo oo garowa ka dhacda marka hadda marka kiisaska qabataan oo kale booliiska iyo dowladda iyo adinka hawshan ku jiraahay awood intee lagaa loola in la ogaado bal waxa dhacay iyo baarista iyo hadda ma soo korn marka la fiiriyo awoodda horta marka horeysa alxamdulilah shukur rabbilcaalamiin waxii la sheega hadda dembi waay annaga marka keyskan uu dhacay oo arrinta meesha isbitaalkan joognay waxaa joogaan looyaradeenna waxaa joogaan psychiatrika oo dadka counseling u sameynayo ee markay dhaceen waxaa gacan xoogna la siiyey waxay eedahay xeerlaalinta waa noo yimideen kow iyagaa gacanta na siiyey investigationkan hadda ayagaan ka sugayna annaga waxaan ka rabaa ilmahan si ku caafimaadi lahaayeen si ku socon lahaayeen ummadda soomaaliyeedna hadda oo gabdho u badan waa u yimideen gab- dad dhaqaalay ku kaalmeeyeen qofka dhaqaalahan banaanka lagu siina xataa ilmaha korkooda laguma siiyo marka ixtiraamkaasaa jiro cid waxuu taraysma waana isbedelin marka kabacdi annaga waxaan war la yeelanay fadhi la yeelanay wasiirka ee warfaafinta oon rabno inaan ka dhaadhicino habkii laysla shaqayn lahaa habka wax laysla soo qaban lahaa maxaa jiro mararka qaarkood annaga xataa waxaan dhiba hooyooyinana ee maanta waxaan dhibays waxay tahay dhibaa dhacaayo dhibka hadduu dhaco lama rabo in adirituura ay hooyada soomaaliyeed waxa wada waxay tahay magaciisi in waxaan la sheega lama rabo soomaali wuxuu ku maamaada umuliso si waxay ogtaha uma sheegto annaga dadkaasaana mana rabno wadankeena in lagu diimo la yihahdo ma islaana mase waxaa socdo gabdhahan kufsi iska dhaaf meyd la gubo oo lamasuur ma arki jirna haddaa lahaayaa birmageydaa la dhihi jiray laakiin markii dambe xataa naagto uur kale in la dilo caruurta yar in la bireeyo hadday socotaa waxaas wax lagu diriraayo oo wax ka dan weyn waa dowladda Eh, waliga dadka guddiga xuquuqinsaanka meesha tegay iyaa meydiha watay iyagaana tegay isbitaal madiina marka sooma muuqatin wacyigu uusan bislayn marka laga hadlayo in in qof caruuraho weliba dhibana ah in in la sawiro ama video laga duubo iyadoo weliba guddiyadii baa rabanka meeshay taagnay horta waxaan kuu sheegaa kayskan wuxuu u dhintayba baarlamaanka ay ahayd reaalka haddii laga hadlo annaga gabar looyarada noo joogtay markuu ayagoo markii ka baxay kusoo gaartay laakiin xerlaanintaa joogtay taleefon lagu lagala hadlay wuxuu yidhi maxaad diidantiin in caruurta la kaalmeeyaa marka wax problemka annaga na haysto xitaa n g o-ga ma looma maleeyo inuu yahay watchdog oo ilaalinaya dhibaatada ummadda ku dhacayso bulshada annagaa dowladda uga dhow soo ma fahmin keeska nimankii galay ilaa hadda lama haayo haddii keeskaas la waayane hadda waxaan umalaynaa dadka human rights-ka sheegtay iyo baarlamaankooda labada qofood waa lahayaa maxkamaddan lasoo istaagayna baba qarnaynaba maxaa jira xasaanad haddaad leedahay waxaad u qaadato bulshadaada waay laakiin bulshada dhibaato uma geyn kartid maalinta ad u tagta kaarkaagi kaarkiisuu dhaafay kaar muxuu ka tari karaa nin jiran soomaali waxay taraa meel hoo u baahan hoo wax kama tarto annaga middaan rabna waxay tahay in lagu kaalmeey ahayd weli loo sheego oo la yidhi hagdayn clipkan looyaradin waa joogtaa la koraysa maxkamadda annagana diyaaraan u nahay waan u sheegna dowladda inta ogeyn intaan ogeynba aad iyo aad aad iyo aad kayska aad ogeed oo lulay waagay oo journalista ahaa markuu qaladka oo galo waxayd baahinta gabadhi waa tii la xiray hal la xiray asna waa la xiray soo maahan maanta weri aan xirnan lana weriyaasha u daran inay fagdhahaan magaciis yihiin dadkii hore oo journalistayaasha ahaa noocinoo kaleto eh ama haydaha waaweyn u shaqeeyo waa dad yaqaana in maanta dhibaato waxaan u keenayso laakiin in weji buug lasoo saaro gabar yaroo kateter ku jiro ilaa hadday ku jiraan intaasna maalin almaalinta shans loo helo waxaan ka rabnaa attorney generalka iyo dadku shaqana inay shaqo ka qabtaan
xukuumaddan sharciyo waaweyn oo caalamiga xuquuqda aadanahay meel marsiisay wasaaradda xuquuqda aadana ee haweenka iyo xuquuq lisaanka aad ba u shaqaynaysay dowladdu diyaar ma utahay la xisaabtantaan horta hal aan kuu sheego annaga dowladd waxaa noo ah wasiiradda oo xuquuqul insaanka iyo haweenka intay geysa gudniin allah ka dhiga haddii laga hadlo waana loo soo istaagaa rag iyo dumar iyo culamo ilaa hadda ma arkin culamo ka hadlayso qaladkan dhacaayo ma fahamte marka waxaa waay annaga waxaan sheegay maxay tahay hadiiba haweenka meeshai ama xuquuq ku leeyihiin ama gudniinkooda ama maxaa tira da-da ay ku guursanayaan laga diskaas garaynayo maxaaba laga sheegaa gabar maskiinad oo la kursaday waa inay marka hore gabadhan xuquuqdeeda aasaasi kasoo bilaabanayso ay kasoo logaysa waxaana aada uga xunnahay in gabdhihii baarlamaankoo joogo aysan qayb libax ka qaadan buuggaanayto oonan arkin dacwadooda oon u fasirna xataa marka annaga waxaan rajaynayna maxay tahay baarlamaanka hadda intuu hartay shidaal ay mansixiyeen shidaalka yaa cunaa yaa ku noolaanaya haddeena hooyada soomaaliyeed dhibaataan ku jirto waxaa la ansixiyey sharciye aan annagana anficaynin u bulshada soomaaliyeed waana anfacayaan shidaalada iyo waxaas iyo shaqaala dhalinyarada helaysaa laakiin dhalinyarada maxaa helaysaa amniha ka horreey everything amniha ka horreey amniga gabadha soomaaliyeed ma haysato cunug yaro cajiin loo wataa jidka laga qaadanaa cunug yaro dugsiga subaxdaa la qaadanaa soo ma fahmin dabagalkeedii waxay leh waay wadaadkan dhahaya aniga kaabaqabiilan u ah ama culummada diinta inay soo fariisan uga hadlayihiin marka waxaan idin sheega waxay tahay anaga v o waxaan u lena waxay tahay hooyooyinka soomaaliya dhib kuma qabaan soomaaliya kaliya banaankan waa ku qabaan waxaan rabnaa haddana aan codsannay in t v-yada aan la fariisano oon kasii dayna qoyska meesha ka xuya hooyo mana noqon karta qofka keenaya rootiga mana noqon karta tii carruurta ilaalinaysa
marka firisa khibradaada waaye aragnimo maxaa keenaya in hadda carruurta si gaara ay maalmihii daba dhiban u noqdaan kufsi uu dhici jiray xaryaha barakaca gabdhaha maaragtay qaangaarka mudday soo socotay ha laakiin hadda kiisaska ugu dambeeya oo oo caruurtan saddex jir laba jir afar jirka maxaad ogaateen
saddex jirkaan hadda idinka maqlaysan qaaraa xeraysan lix sano oo lixdan jir qartaa joogto oo maxkamadda la xukumay meeshan waxaa idin sheega waxay tahay nooc kasta waa dhacan toddobaatan jir waayeel ahaa dhaco waxaasoo dhan waxaa keenaa waxay tahay sharciga celin lahaa ma jiro xabsigaa looga daba tegaa markaasaa le qofkan damaanad ha laygu siiyo qofkan kan ha laygu siiyo problemka jir waxaa waaye hadda si fiican uga hadlay attorney generalka kheyr allah siiyo cidda daba socoto markii la xiro oo ninkaasan xab iska la geeyo ee shan iyo toban san lagu dhawaaqo afar ha la iska dabageeyo sheekadan waa istaagaysaa soomaali waa ku leedahay maxaa wixii ka dambeeyna markaasaa la heli karaa laakiin dani ma fiicno xaggee kasoo aan leedahay yaa yaa dadka daba joogo ilaa iyo labaatan sana daba joogta caayishalaysaa tusaale ah weli dadkan aan fahmin oo daba joogahay mahadihii dowladda mase meel kale kasoo dhacay annaga hay dowlad waxaan udheynan ku sheegaa problemka jir waxaa waaye meeshaan ummadda soomaaliyeed waxay lahayd aqliyaaqiyaad fiican waxay lahayd dhaqan fiican waxay lahayd magaciisi ma garatay hooyada soomaaliyeed ururada haweenka siiba u badan waxaan daba ordayn waxay ahayd gabadha soomaaliyeed marka hore oo la qabaa jidka ku dhali jirtay intii dawlad soo martay waxaan u ordayna isbitaal ma heli kartaa hooyada ma garate banaadir waa tii loo ordaya gabdhihii isku go-aaya isku furan ilaa haddaa laga shaqeeyaa waxaa keena waxay tahay sharciga ma jiro ninkan gabadhan nimana gabdhaha uu mugan jiray googooynimana loo baxshay markaasuu ilmihii ninka isla soo bixin jiray soo ma ahan problem ka jira sharciyaa ka horeeyo sharciga la aadayo waa inuu ka hormaraa sharciga qofka bini aadamka xuquuqdiisa dhowraayo dignitiisa dhowraayo caafimaadaan xaq u leedahay waxbarashay xaq u leedahay magiis ilmihii maxay haystaan hadda ilmaha la yiri dugsiga ha laga rabo laga magacis gareeyo waxaa la rabaa in meel kale loo jiheeyo in hooyoyin guryaha ku cishtaan hooyada yaanyay gadaan qoryay gadaa say ku joogaysaa gurigeeda hal maalin haddaa joogtid oy halka dollar weyso ama labada dollar heli jirtay hooyadaas ilmaha wax ma cunayaan yaa kafaala qaadi karo dowladda lacag inay daabacdaan ay siinooyaan annaga awooddaas ma qabno waxaan ognahay dowladda in canshuur waxay kasoo geli jirta furdada waxay kasoo geli jirta airboortka ma haysato haddii ciidankaas mishaarkooda la sii waayo maxaa haddana dhacay waa inaan fikirnaa ganacsataa joogto weli ma arkin ganacsada inay soo waistaagaan lacagta waa tanaa ummadda dhibaatanaysan hala siiyo warsadkaa la bixinaa zakada soo hormari maanta guryaha hooyooyinka la raba carruurta in lagu haayo saabuunta ma gadan karaan sooma fahmeen marka af wax ma taro waxaa la rabaa sharcigaana everything ka horeeya sharciga markaas ka baxay xisaabta macmaana annaga civil society qaladaa la geli karaa dadaa si xun u isticmaali karo dadaa information xun dhiibi karo waa in sharci haystaa nimankan kusoo qoraayo gabdhahan ayagana kusoo qoraayo weji buuggan iyo jinnigan ayagana waxaa la rabaa in lala xisaabtamaa la rabaa meesha isla xisaabtan ha timaado
sharcigan si uu meel maro waxa ugu weyn hortaagan oo u baahan dadku inay fahmaan maxay tahay
waxaa waa ma fahamsano horta dadka cid u akrisa male laakiin ka bilaabata hadda hay-adaha dowladda gacanta ku haayo maya hay-adihii wasiiradda marka ay sameynaysay la tashi badan ay samaysay waxyaalo badan ay samaysay waa gaarsiisay wasiirkii diinta coqaafta fadhiyaa la gudbiyey annaga taas qalad intaas kama hayno geedkanna waa sheegno waxaan ri buuggan bahalkay u baxseen bahalkan adduunkaa laga isticmaalaa sida way diideen kanay diideen waxaasoo dhan aygama khusayso war qodobadan oo human rightska markaa baranaysid sideed soddon qodob waay laba kamid a ma isticmaalno waxaa kamid ah qofka diintu rabo geli karaa waxaa kamid ah qofka noocu rabo aroosi karaa labada waa reebne maxaa diiday kuwan inaa reebtid waana isticmaashaa weligood allooda inay akhriyaan xataa ilama ahan kuwa hadda ka shaqeynaya human rightska inuu qodobadaas fiiriyaan markay ka bilaabanaysa qofka xuquuqdiisa xuquuqdiisa waxay tahay inaad sharci u samaysid dowladda midda laga rabo waxa waye sharcigan inay gudbiso wasiiradda way samaysay dadka laga rabo qofkaas waa civil society la soo shaqeeyay ilaa maanteena la shaqeynaysaa inuu u dhintay xataa way ogtahay ida hadda warbaahintan la gaarsiiyey asoo informationka la dhamaystiray la gaarsiiyey waa u dhinta kan ma garate ilaa hadda ma istaagin laakiin midaan rabno waxay tahay inuu ku istaajino dowladda horta sida hadda attorney generalka ku dhawa ku dhaqo biliiskii uu istaago dadkan hadda baarida lagu hayo runtii dabada laga galo ciidihii ka dambeeyna lasii ogaado hadday jirto shabakad shabakad ilmaha qaadanaysaa jirtee shabakadan kalma waa lasoo qabanaa marka ilmihii soomaaliyeed qaar maqan qaar keliya lagala baxooyo qaar maxaa tara dhibaato badanaa jirto annaga laba waxaan qabnaa hotline aan qabnaa caawiyi waxaan qabnaa ubad caawiyi waxaa iska lahaan jiray marka hore ceebla la dhihi jiray ceebla hadda waxayna ka shaqaysaa baydhabo waxaa iska lahaan jiray gabdhaha markuu dhib ku dhaco gabadha soomaaliyeed marka ilmaheeda lagala cararo ama laga qaato oo loo diido haddii la yara meherkaagu waa qura laguma siinaayo cunto intaasna laga soo wici jirtay ubadna waxaan u tagnay ilmaha aan waari la socon oo la wato oo lasoo qabto baliiskaa nala og ilaa baydhabaan kasoo qaban ilaa hiranaan kasoo qaban intaasaan gabdho baliisaa soo qaadaa keenayn waxay ahayd hooyada soomaaliyeed ma haysata awareness oo telefishinada hadda telefishinadan gelinaynaa biidni illahi kariim raadiyaashaan ka hadlaynaa buugana buug buuga loo soo qaadaya ummadda soomaaliyeed ha ogaato wax usoo socda waxa la diiday ugu dambeyntii saare axmed maxaad fariin uga tegi lahay dadka iyo dowladdaba aniga horta dadka iyo daran dadka waxaan uga tegi lahaa hooyada soomaaliyeed ilmahaaga meel fiican dhigo gabdhaha saddex iyo toban jirka ah ee biijka iyo adduunka aadaya cesho gabdhihii waaweynaa ma noolo ma garatay afartanka nooc oo daraagiska oo soo galoo kala gedisanleh annaga diyar waxaan telefishin inaan fariisino oon ka hadalno waxaan leeyahay hooyo soomaaliyeed hadday joogto dibadda hadday gudaha joogto carruurta saaxiib la noqda gabdhaha lasoo wadaayo inta la keenaayo oo laleeyahy waa la dhaqan celinayaa meeshaan ruuxiida dhibaato kalaa jirto waxaa gabdhaha soomaaliyeed haddii lasoo dhaqan cilla oo la keenaa hooyada soomaaliyeed ha ka raacsato tv-geeda iyo gurigeeda ha ku dhaqan ceshato ilmahaaga saaxiib la noqo wiil iyo gabarba saaxiib la noqo ilmaha dugsiga loo diraa controla galabtii la sheekaysta waa ognahay dhaqankii soomaaliya bedelme ma garate odaga soomaaliyeed su shaqo qosol ugu maqan yahay oo markuu yimaado guriga uusan kuruqaba islaanta qaylo uu daraaya marka waxaan odayga soomaaliyeed iyo habarta soomaaliyeed dhaqanka hore aan noqono ha la heshiiyo caruurta loo heshiiyo annaga iyo dowladdana aan ka wada bilaawno meeshaan ka shaqayn lahayn barnaamijkii martida mikrofoonka ayaa toddobaadka intaas nooga eeg waxaa marti noogu ahaa sahre maxamed axmed madaxa hay-adda s w d c waxaana si gaara diiradda ugu saaraynay tacadiyada xuquuqda aadanaha ka dhacaya soomaaliya gaar ahaana haweenka iyo carruurta aad ugu
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii cawayska washington cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa soo jeedinaya
dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobada aan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xubin gaara oo aan ku soo qaadan doonno islamarkaana aan kaga hadli doonno taariikhdii allah u naxariistee marxuum maxamuud ismaaciil xudaydi marka iskuulka markuu subaxii yimaado kuraasida la fadhiista ee miiska horyaala ayuu durbaan ka dhigan jiray markaas hadiyo jir la eegi jiray oo la odhan jiray durbaanka waxaa naga jooji laakiin waan joojin kari waaya buu yidhi jacaylkayga halkaasuu ka bilaabmay inuu durbaanka sida loo garaacayo barto waxaa kaloo aad maqli doontaan mid ka mid a heesii uu culiyey xudaydi qajeelanku sidee jacaylka markaaga qaad qadoo weliga ha dhigin qardhaas weeye ha furin diga qaban qaabiye hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa dabcanna qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaan ka madhnaan doonin caawana waxaynu ku wada caweyn doonaa horta aflaanta aad baanu jecelahay xoog bantaa wadaa mayhi dadka heesaha dhegeysta maartay biis ku noqda heese ma dhegeysto anu saydaba haddaan heesta xafidayn igu cusbayn mooyaane ma dhegeysto filin waa bilwadayda filinkaasaan daawadaa kubaddan aad baanu jecelo liverpool baan nahay waan taageeraa ilaaba intaan waddanka joogay iyadana aad baan u xiiseeya waan jecelahay kooxdeeda waa fanaanada nimco yaasiin caraale oo halkii nooga sii wadi doonta waayaheedii fanka iyadoo qaybtanna si gaara uga warrami doonta islamarkaana kaga hadli doonta waayaheedii kala duwanaaya fanka waxyaabaha ay sida gaarkaa u xiisayso iyo weliba fanka inay ka fadhiisanaysa iyo in kale barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal toddobaadkii hore waxaa magaalada london ku geeriyooday allah u naxariistee marxuum maxamuud ismaaciil xudaydi oo ka mid ahaa haldoorkii fanka soomaalida islamarkaana ahaa musishan laxamiiste hal abuur iyo weliba heesaa aad loo yaqaano xudaydi oo muddo dheere ku soo jiray bahda fanka ayaa wixii ka dambeeyey geeridiisa bulshada qaybaheeda kala duwan ay si gaara u hadal hayaana hibadii uu gaarka u lahaa ee uu alla ku manaystay taasoo oo geyeysiisay in laguma naanayso boqorkii cuudka haddaba dadka ay isu dhowaayeen islamarkaana ay muddada dheer aqoonta isu lahaayeen waxaa ka mid ah brofeser axmed ismaaciil samatar oo takhasuskiisuu yahay dhaqaalaha iyo siyaasadda hase yeeshee xog ururin gaara ku sameeya taariikhda marxuum maxamuud ismaaciil xudaydi waxaana ugu horreynba brofeser samatar oo ii warramay isagoo jooga gobolka minnesota ee waddanka maraykanka uu ka hadlaya xilliga uu suugaanta isagu la soo jaan qaaday anigu markaan yaraa magaalada gabiley aanu caruurta ahayn iyo secondarygii iyo intermediatekii camuud ku yaalay waxaan aada u jeclaa oo aniga qalbiga iga qaatayba waxay ahayd idaacadda iyo musiga iyo heesaha arrimaha caynkaasa ayaa beri hore aan jeclaaday anigoo aada u yar marka radio hargeysaanu dhegaysan jirnay had iyo jeer marka anigoo dhandhankaasi igu jiro ayaan dabadeeto markii aan ka baxay secondarygii camuud waa tii shaqada aan ka helay in aan ka noqdo wariye warka akhriya idaacaddii weyneyd ee muqdisho national broadcasting servicekii muqdisho xudeedii markaa halkaasu ayuu joogay halkaasaan ku bartay nin weyn oo dee cuudka iyo kamanka sida loo garaaca dee halka sare kaga jira ayuu marka ahaa marka dee dadka dhalinyarada ee waktigaa dhowr iyo toban jirka labaatan jir baan gaarinaya idaacadda soo galay baanu ahayn halkaasaan ku bartay sheedaan ka bartay waan dhegaysan jiray kamanka markuu tumaya ay ku jiraan rehersalka iyo idaacadda halka studioga halkaasaan isaga aragiisa igu horreysay ay ahayd waa gartay intaa kadib waad kulanteen islamarkaana taariikhdiisa iyo xogtiisaad ka ururisay goormaad kulanteen ama islamarkaana aad xog ururinta ka samaysay
dee barashada halkiibay iyay ka socotay dabadeetana anagoon aada isku baran ayaa burburkii waddanku u dhacay markaa dee anigu waaban ka soo maqnaa oo anigii waddankan imid maraykanka kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii baan imid waddankan maraykanka jaamicadda wisconsin si aan digrigii ugu horreeyey bilaabo marka iyadoo halkaasi dee waktigu sidaa yahay ayaan haddana dhan had iyo jeer ka ururinayay heesooyinka iyo muusiga soomaalida iyo waxaan iska urursan jiray si aan u dhegaysto oo marka aan ka daalo wax akhriga iyo qoridda iyo iskuolka jaamicadda classki iyo lakjaradaan ka daalo ayaan taas taa iyo kubadda labadaasaan ku maqnaan jiray inta waktiga intiisa kale marka xudeydii weli dee sidaas ayaan muusigiisa u dhegaysan jiray laakiin barashadayadu waxay ka bilaabantay anigoo aada u qadariya in waktigii burburku markuu dhacay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii ayaan isku dayey inaan ururiyo intaan lacag ka soo qaaday foundations maraykanka ku yaala in shir lagu qabto magaalada geneva ku taalla switzerland shirkaasina lagaga hadlayo wixii burburkii keenay iyo waddanku jarka uu ka dhacayo iyo waxa laga qaban karo in la qoro waraaqa caynkaasa hadhow buog laga soo saaro dhanna habeenkii la tuso dadka soomaalida maaha uune dadkii meesha nacasuumay ee janiifa magaaladeeda ee swisska ahaa dee dhaqanka iyo hidaha soomaalida khaasatan xagga muusiga iyo arrimahaas marka xudaydi iyo axmed naaji ayaan soo xushay tigidhadii baan u diray baasaboorradii baa loo hagaajiyey fiisayaashiibay dowladda swissku siisay marka wuxuu joogaa xudaydii magaalada jabuuti halkaasaanu ugu dirnay fiisihii iyo tigirkii iyo wixii oo dhan dabadeeta halkaasuu ka soo baxay geneva noogu yimid geneva ayaan ku hayay muddo toddobaad ah halkaasaanu si wanaagsan markaa bilowgii ay ka bilaabantay inaanu isbarano waa gartay waagaag markaa xog fiican baad ka haysaa kiyaastii oo dee dabcan mar haddaad kulanteen intaana xog ururin baad ka samaysay haddii aynu si guud u galno imika isaga taariikhdiisii bal haddaad noo sharaxdaan baad nooga waranto taariikhdiisii hore halku ku dhashay iyo si uu soo barbaaray iyo halka ay xudeydii iyo fanku iska soo galeen markii ugu horreeyey
in yaraan kuugu daro xagga barashadayada markay tii geneva ay dhammaatay waxaan ka shaqeeyey markaa in aanu ku noqon geeskii africa isaguna muu doonaya inuu ku noqdo dee dagaalo iyo adduunyo burburta bay ahayd markaa sidii loogu samayn lahaa dee wakti farsamo aw ku yimaado aw ku dego yurub u magangelyo uga helo ayaan ka shaqaynay marka london ayaa dabeetana dad kale ay kasoo shaqeeyeen iyaguna inay halkaa kusoo dhaweeyaan deetana london baa u guuray halkaasuu fadhiista markii noogu xigtay aniyo xudeydii markaan dee london tagay ananba shaqo u tago sagaashanadii dabayaaqadoodii waxaan waan u tegi jiray waan soo siyaaran jiray hal barashada iyadii baa sii dheeraatay dabeetana waxaan qabtay halkan shir laba kun iyo afartii magaalada tan st paul ee caasimada waa minnesota shir lagu qabtay oo ah dadka soomaalida dhaqankooga iyo wadankoogu siduu yahay marka waxaa ka mid ahay dadkii aan soo casuunay halkan inay yimaadaan koox fanaaniin oo waaweyn oo faadimo qaasin hilowle ay ka mid tahay cabdi maxaan cabdinuur allaale uu ka mid yahay hibe maxamed ay ka mid tahay dadkaasaanu halkan keennay xudaydina uu hor socdo marka halkan ay nala joogeen in ku dhow toban cisho meel baan dejinay guriga madaxweynuhu lahaan jiray jaamicadda ayaan dejinay oo cuntada loogu kariyo halkaa lagu ilaaliyo habeen laba habeenna jaamicadday ka tumeen masraxa ugu weyn marka dadkii magaalada in badan ay iskugu yimaadeen ilaa shan boqol oo qof waktigaasi baanu si wanaagsan haddana isku baranay markuu maraykanka aan keenay dabadeetana markii sanad iyo bar dabadeed london baanu ugu tegey markaasaanu halkaa wada fadhiisano on aada u sheekaysano waa markaan ka duubayo markaa taariikhdiisii iyo fankiisii oo imika daabacan oo journaalka la yidhaaho bildan ku daabacan af ingiriisiga waan gartay marka haddaynu taa kusii socono taariikhdaas taariikhdiisa daabacan oo aynu dhegaystayaasha u sheegno qofka markaynu eegno taariikhdiisaasi fanka goormuu hana qaaday fankiisu si halku ka soo hana qaaday de isagu waad ogtihiinoo dadkeenuna waxaan filayaa inay intaa garanayaan amba aad u sheegteen berberu ku dhashay laakiin isaga hanqaadkiisu waa magaalada cadan weye magaalada cadan yeman ayuu isagoo yar tegey wadagaalkii labaad ee adduunyada dabadeed ayuu tegey halkaasuu ka galay iskuulka elementary iskuolka hoose ou ka bilaabay laakiin waktigaa wuxuu inkastuu iskuolka ku jiray markiiba haddana xiisa waxa galay xagga fanka ah marka wuxuu markuu yaraa iskuolka ku jiray dowladda ingiriiska ayaa xukumaysay markaa cadan dad soomaaliya badanna way deganaayeen marka waxa maalin maalinbaa waxaa soo bixi jiray dee baanboyga dadka baanka ah ee ingiriiska ee tumaya durbaanka ee bigalka garaacaya ayaa soo bixi jiray dirayska gashan markaasuu daba ordaa kuwaas marka halkaasaan ka caashaqay buu yidhi inan durbaanka barto sida loo tumo marka iskuolka markuu subaxii yimaado kuraasyada la fadhiisto ee miiska horyaala ayuu durbaan ka dhigan jiray markaas hadiyo jir la eegi jiray oo la odhan jiray durbaanka waxa naga jooji laakiin waan joojin kari waaya buu yidhi oo jacaylkayga halkaasuu ka bilaabmay inuu durbaanka sida loo garaacayo barto laakiin taasi waxay bedelantay markuu magaalada yimid cabdilaahi qarshe oo magaalada yimid cadan waayo rofesor waynu u gudbi kulankooga cabdilaahi qarshiye taas laakiinse haddaynu iyadana bulshada u yaro sharaxno waxaad tilmaantay inuu de jeclaa inuu tumo oo durbaankii tuma isagoo haddana ardaya dee noloshii kalena ku jira waxa iyadana igu maqaalaa inuu intaa cadan uu joogay uu isku dayay inuu riwaayad sameeyo ma kaaga warramay riwaayadaasi iyo ujeedadeeda iyo si uu sameeyey halkii ku dambeysay ha laakiin taas waxay ahayd markii dambe ayay taasu ahayd oo riwaayadda ugu horeysa ee dhabtaa ee uu sameeyey oo marka dambe laga dhigi doonaba maxaanku dhahay magaalada burca iyo xaggaa la geyn doono wuu sameeyey laakiin waxa ka soo horeysay waktigaa u yaraa inuu isku dayo inuu ka qayb galo bandhig ku saabsan dhaqanka soomaalida marka golaba go-ba yuu soo iibsaday cumaamad yar buu soo iibsaday masalo yar baa iyuu soo helay halkaasuu ka bilaabay marka inuu masrax ahaan soo joogsado oo muuqiisa la arko halkaasuu dabadeeta ay ka bilaabantay isaga shaqadiisii tallaabooyinkiisii ugu horeysay ee ahayd inuu fanka galo laakiin weli durbaanka ayuu mashquul ku yahay oo isaga markii hore caashaqa ugu horeeyaa ay ishu kaga dhacday waa gartay de dabcan fanka soomaalidu xilligaasi tamartuu doona hal ahaadee uu jiray dee fan hana qaaday oo wax la curinayo suugaan la tirinaya buu ahaa cid baana hogaanka u haysay wax tilmaantay inay cabdilaahi qarshe kulmeen goormay kulmeen ma markuu waddanka dib ugu soo noqdayba mise waxa weeyaan carabahay soo arkeen dhinacaayo marbay isu yimaadeen cadan cadan buu yimid cabdilaahi qarshe isagoo xudaydi muu maqal cabdilaahi qarshi manuu aqoon dee waanu ka weynaa cabdilaahi qarshi xudaydi marka cabdilaahi baa yimid qarshi ayaa yimid cadan kaman buu sitaa kaman ku tumaa markaasay xudaydii dee waxaan fankan iyo waxaan la garaacayo durbaanadii waxaan u caashaqsan yaha waxaan u arkay kamankiibaabay indhuhu kaga dhaceen siduu u dhegaysanaya cabdilaahi qarshi markii laga nasanaya ayuu soo ag fadhiisto markaasuu kamankii cabdilaahi qarshi buu salaaxaya waa nin yar oo weli iskuolka ku jira markaasuu cabdilaahi qarshi ku yidhi ma kamankaad yaad jeceshahay markaasuu yidhi haa ma inaad barataad doonaysaa haa dee iibso kaman ayuu ku yidhi kaman iibso markaasuu halkaasuu ka bilaabay markaa inuu lacag urursado uu yabooh ka gurto dadka si aw kaman u iibsado wakti bay ku qaadatay laakiin markii dambe kamankiibuu iibsaday halkaasuu durbaankii marka weliba durbaanka wuu garaacaya laakiin inuu kamanka biloobo garashadiisii iyo sida xariga loo adkeeya ee loo xidhxidho inuu waxaa bilaabo halkaasay ka bilaabantay marka cabdilaahi qarshi weeye qofka u furay albaabka kamanka garaacidiisa markaa qiyaastiisa ka muuqato markan hore waxa uu door bidayay isagu ama isu haystay dhinaca darbuubadda amaba durbaanka inuu tumo yes yes yes uh, oo in fact uh, markii dambe wuxuu isku dayay cabdilaahi qarshi lafahantiisa inuu durbaanka u tumo oo oo u gargaraaco marka uu cabdilaahi tumayo uu kamanka garaacayo in isagu durbaanka u tumo laakiin waad arkaysay in siduu igu sheegay inay ishiisii iyo qalbigiisii u wareegayaan xagga kamanka aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay brofeer axmed ismaaciil samatar barnaamijka caweyskee toddobaadka dambe haddii alla idma ayaad ku maqli doontaan bal halkaa ay isla saldhigaan xudaydi iyo weliba kamankaasi u iibsaday mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba caweysin waana wanaagsan haatanna waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaanaad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysigii ay barnaamijka cawayska washington siisay fanaanada nimce yaasiin caraale iyadoo qaybtanna ay kaga warrami doonto waxyaabaha ay sida gaarkaa u xiisayso inay fanka ka fadhiisanaysa yeen kale iyo weliba mid ka mida heesaha uu sameeyey marxuum maxamuud ismaaciil xudaydi ee ay iyadu ku luuqayso waxaanay magaalada hargeysa fanaanada ugu warantay waryahayaga sagal mustafa xasan nuur
nimcoy haddii lagu yidhaahdo wakhtigaaga dib ha loo celiyo ama fanka ha laguu bedelo oo wax ku bedelo maxaad jeclaan lahayd inaad ku bedelato
horta haddii laygu odhan lahaa intaan fanaanada noqon maxaad noqon lahayd horta fanaanadba maa noqdeen cilmi baan baran lahaa jaamacad baan kasoo qalin jebin lahaa ama looyarad baan noqon lahay looyadan aad u jeclahay ama maxay ahayd dhakhtarad baan noqon lahaa aad baan naxariis badanahay naxariista igu badan dad badan isaan ugu naxariisan lahaa ugu daweyn lahaa baan ogahay gawdhe waxyaaba badan baan isticmaali lahaa laakiin se marka haddii leedo fankam haddii lagu bedelo maxaaba lay bedeli marka waaba u dhamaaday fankeen waabaan kasii socdaaya waryaa ilaah yaqaana haadee ma is leedahay aad ka fadhiisatid fanka maxaan uga fadhiisan waaye waqtigiisi waaba dhamaaday iska dhamaaday kaasi kaas xagga ilaahay baa laga wada jeesanayaaye ilaahay inoo sahlo isagaa weyne waaxida aamiin waqtiyada dadku waxay isweydiinayaan nimco yaasiin aanay fanka ku mashquulsanayn maxay jeceshahay oy qabataa ma dhinaca jiimka ma lugtaad jeceshahay ma maxaad jeceshahay marta horta anigu inta badan dadka socda ma yihi oo maaragtay wareega badan ma yihi laakiinse markaan anigu dee ingiriiska joogo oo aan waddankeygii joogo horta jiimka waan taga aad baan jiimka u jeclahay maxay ahayd waa waxyaabaha anigu aan aada u xiiseeyo marka aan keligay ahay bada inaan gurigeyga joogo oon iska fadhiyo shaqadayda iyo dantayda iyo gurigeyga aana dhaafina waa wax aniga igu abuuran waxa laga yaaba hadda imika hargeysa waan imaada waan u badanahay dhowr guri kama aqaano laba guri dhowr guri fanaaninta mooyaane fanaanta fanxoogooda ma garanayo ingiriiskana waa saasi le marka dadka iska fadhiya iska jecel inay relax gurigood ka shaqaystaan odaygeeda reerkeeda shaqadeeda biisi anu anaa iscaashaqsan anaa isku dhegan ciidaan biisi ku hay ma jirto marka anigu anaba isku dhegan baan ku ciida kaloo anaa istaa ma jirto marka maadaama aniga biishi isku hay dee ma exercise karaba iga maqan
waxaynu soo qabanaynaa mid ka mid a heesihii hore haddaynu dib ugu noqono hablaha soomaaliyeed waa heesihii ugu horeeyay baan filayaa
heelada horta ruwaayad bay ahayd ruwaayadda waxaa matalayay ruwaayadda waxaa laohan jiray shan qarniyashi waa beri iyo unkod baa matalayay unkadi xamar iyo anaga markaa shamuuri cabdibaadil sabriye in waa beri aanu hayn iyo in unkoda markaas oo iyaguna xaggan kale ka socday kooxda kiisiya ku jireen weyaan markaa ruwaadaasaanu qaadnay ruwaadaasay ku jirtay iyada iyo iyo heesleedo hibibiyo hibibiyo hibibiyo hibibiyo hees cankaasa on qaado qurux badan qurux badan iyo heesta heladu taasay ku jirta waxay la qaadaysay majile ruwaadii ku jirtay shan qarniishi
heestaasi ayaan jecelahay inaan markana usii dayno dhagaystayaasha dhagaysa heladeedii
haddaan haddaan horor laga cesho haweenbayaa dhaqan lahaa haddaan horor laga cesho haweenbayaa dhaqan lahaa hadaa hadalkaagi tuuro haddana hilibkii la sige hadaa hadalkaagi tuuro haddana hilibkii la sige hablaha soomaali horay baa la hooyaqi hablaha soomaali ahigiyo dhaqankii bay hayaan heladu ah heladeeni kahadhima helo helo helo oy
maanta ma jeceshahay haddiiba si madaxweyne lagu yidhaahdo wadanka noqo wadankeed jeclaan lahayd inaad ka noqoto
horta aflaanta aad baan u jecelahay xog baan taa wadaa maihi dadka heesaha dhegeysta ee maaragtay biis ku noqda heese ma dhegeysto anu saydaba haddaan heesta xafideena igu cusbayn mooyaane ma dhegeysto filim waa balwadayda filimkaasaan daawadaa kubaddan aad baan u jecelo liverpool baan ahay Waan taage- haan taageeraa ilaaba intaan wadanka joogay iyadana aad baan u xiiseeya waan jecelahay kooxdeeda Een, wallaahi haddii madaxweyne laga dhigi lahaa een, halkan jeclaan lahaa een, somalilan ayaad ka noqon Ha.
maasha allah dayaga ay garanayaan aad iyo aad cuntooyinka oo kale Kuweet si fiican.
cuntooyinka walaada dhayb baan ku jiraayo een, waxaan horta waxaan jecelahay een, een, waxaan jecelahay horta makarooniga waan jecelahay Mhm.
Mm, bariiska waan jecelahay baasada waan jecelahay laakiin se- saa xooguma badsado in yar in yar Mhm.
baan ka isticmaalaa Een, saladka aad baan u jecelahay maasha allah Een, een, bisada wa- marmar waan jecelahay waan dalbadaa Mhm.
waa iyana waa hubadkayga marka adigu wax badan hilibka waxaan ka jecelahay kalluunka iyo digaaga Hili- ririhii Aad isuguma fiicna.
may may may aad iskuma fiicna ma jecleen waa hagaag digaag fish waa hagaag een, hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa waxay ka mid ahayd heesahaagii ugu caansanaa iyada iyo dabayluhu weysitaaniyo Een, heesta hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa Een, qisa nooceeya ku timid
Een, waxay ku timi horta waxaa sameeyey he- eryada iskale een, een, xudaydii Mhm.
Een, marka een, qisadu waxay ku timi gabdhaha soomaalidin baa laga sameeyey Sax.
laakiinse qof gaar u le ma jirto Mhm.
waa gabdhaha soomaalida oo dhan kusaysaa
qajeelanku sidee jacaylka markaaga qaad qadoo weliga ha dhigini qardhaas weeye ha furin adiga qaban qaraabiye hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliya yacni gabdhaha adaa jacaylka marka hore ku abuuray dee hakaga bixin dhulka ha dhigin haay haay haay dee haay haay welkiin heririye war waa yahay waa yahay waa yahay hortaasina waa tii oday aad iyo aad Een, heestaas ayaynu markana usii daynaynaa dhagaystayaasha dhagaysa habboon hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa
heestaasi ereyadeeda ulahaa marxuum maxamuud ismaaciil xudaydi ayaan dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan kusoo gebagabayn doona tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
sida qarankeeni dumay anigu qalabaa gediyey qardhoofadigu mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwac oo inala socodsiinaya barnaamijka caweyska washington barnaamijkaasi ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddeenii fiidnimo waxaa idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista iyo farsamada waxaa joogay maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa hablaha waa lala qoslaa